Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Faarax Cali Aweys oo ka warbixiyay howlaha ay wasaaraddu ka qabatay dhanka horumarinta dhalinyarada reer Jubbaland ayaa sheegay in sanadkii tegay in ka badan konton guruub oo dhalinyaro ah ay wasaaraddu u tababartay fikrad abuurka, ganacsiyada, kadibna maalgelin loo sameeyay.
marka waxyaalihii noo qorshaysnaa annaga hadda waxaan ka gaaray waxaa ka mid ah waxaan tababaray shan qol oo dhalinyaro ah oo aan u tababaray xirfadsiinta iyo fikrad abuurka ganacsiga ayaan u tababaray markaan tababaray oo aan tababarkii sameynay muddo bil ah waxaanu ka soo dhex saaray groups baan u samaynay markay fikradahooda diyaariyeen oo sameeyeen groups baan u samaynay group yoox baan u kala qaybqaybanay marka ilaa iyo konton iyo shan group ayaan ka qaadanay oo maalgelin u samaynay group kastana waxaa la siiyay lacag laba kun ah tababar badan ka bacdi si ay u fahmaan inay shaqaystaan wayna dhaqan galeen oo konton iyo shantaas group oo ka kooban laba magaalo oo ah kismaayo iyo doolow ayaanu hawshaas ka qabanay waxaan kaloo samaynay oo maaragtay qabanay doorashooyinkii golaha dhallinyarada jubbaland waxaanu ka qabanay laba degmo oo kale ah buuley iyo kismaayo labadaas way noo dhaqan galeen wayna magan galeen waxaana hadda noo qorshaysano sanadka qorshihiisa noogu jira inta dhammaan inaan dhammaystiro waxaan kale oo tababar ku saabsan maamulka maaraynta iyo xalinta khilaafaadka u sameynay dhallinyaro lasoo arooriyo lasoo xolay laga soo xolay degmooyinka iyo gobolada jubbaland si ay meelaha ay joogaan uga qayb qaataan howlaha ka socda oo dadkooda sanadkan waxyaalaha noo qorshaysano qorsheeyo waxaa jira guud istaraatiiji jubbaland la yidhaahdo jubbaland oo dhan wasaaradaheeda iyo hay-adaheeda dowliga oo dhan dejiyaan kabacdina loo gudbiyo lagu aruuriyo wasaaradda qorsheynta baa jira marka sanadkan waxyaalaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah xaro cusub oo laga dhisi doono laga dhisi doono meesha la yidhaahdo doolow oo dhalinyaradu leedahay oo ay ku kulmaan oo isugu yimaadaan ayaa jiri doonta oo ay noo qorshaysan tahay waxaa kaloo noo dhamaystir noo qorshaysan dhammaystirka golaha dhallinyarada degaan degmada degmooyinka dhiman iyo gobolada dhiman inaan dhammaystiro iyadana waa mid ka mid ah oo noo qorshaysan wasaaradda dhallinyarada jubbaland ayaa wada qorshayaal cusub kuwaas oo lagu horumarinayo dhalinyarada sanadkani laba kun afar iyo labaatan